asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta tahriibka oo toddobaad kasta maalin kasta oo khamiisa aad ka dhegaysataan boggeenna internetka ee shabakadda wararka ee wajala news detnet nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta tahriibka toddobaadkanna waxaa idinku maqli doontaan waraysi aada u xiiso badan oo idinka hayno garoonnada kubadda cagta ee habeenkii lagu cayaaro oo kusoo badanaya magaalada hargeysa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xubinteennii tahriibka hase yeeshee iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey hoos u dhacday tirada dadka tahriibaya waxay ku soo warramayaan qaar ka mid ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey tahriibay inay ku go'doonsan yihiin waddamada liibiya iyo talyaaniga xiliyadan oo aada u kacsan yihiin badaha ay iskaga gooshi lahaayeen oo aan la mari karin wakhti xaadirkan hase yeeshee waxaa la rajaynayaa in marba marka kasii dambaysa ay hoos u dhacayso tirada dadka tahriibaya sidoo kale waxaa wadamada jarmarka iyo talyaaniga buuxdhaafiyey tirada dadka tahriibaya oo aada ugu soo badanaya wadamada yurubta waagaag dhegaystayaal aan hore ugu sii soconno qeybaha kale ee barnaamijkeena haatanna waxaad kusoo dhawaataan waraysi aan idinka hayno garoonka kubadda cagta ee turkish stadium raxmaan raxiim waase wanaagsan horta magacayga waxaa ladhaa cabdisalaam maxamed maxamuud waxaan ahay maamulaha garoonkan turkish stadium ama loo yaqaano hargeysa champion waa garoomo lagu ciyaaro inta badan habeenkii laga bilaabo afarta galabnimo ilaa iyo labiyo tobanka habeenimo ayay shaqeeyaan garoomadani run ahaantii waana adeegyo ka dhinaa dalkeenna maadaama oo ay kubaddu ahayd mid ku kooban uun gelinka dambe laakiin aan la ciyaari jirin habeenkii waxaa kaloo ay jaanis u tahay dadka shaqeeya maalintii oo kale in haleelinin habeenkii ay jaanis ahaan iyagoo dee hobigii kubaddooda iyo haddii caafimaadkooda ay ka talinayaanba waaaysan ognahayn kubadda sideedabadee dadku waxay u ciyaaraan muuqaad dad ay tahay hobigooda iyo waxyaaba ay jecelyihin iyo dad caafimaadkooda qofku markuu mahadh iyo habeen fadhiyo ama uu gaadhi wado dee wuxuu u baahan yahay exercise jid jidhkii uu ku sameeyo marka labadaa qayboodoo dadku way u ciyaaraan weliba gaar ahaan dadka shaqaalaha ayuu u badayo faa'iido badan u yeeshay dhinaca kale haddianu ka eegno dhallinyaradii ayuu qudheeda u soo noqday wax waddanka ku soo celiya ama ay hanqaltaaggii ay ka qabeen waddamada reer yurub oo kale ama ameerika oo kale dhul green garoomo lagu ciyaaro oo kale taasi waxay ka qayb qaadatay in dad badan oo dhallinyaraa oo fikradoodu ahayd inay marka hore ama dee waddanka kasii socday ama kasii jeeday ay dib ugu nagaadaan maadaama oo waxyaabo badan adeegyo badan oo dalka ka maqnaa ay ka heleen sida garoommadan oo kale oo entertainment badan ay ka helaan wakhtigooda halkii ay kaga lumin lahaayeen balwado iyo wax kale iyo fikrado qaldan ay ku lumiyaan kubadda xiisaha leh oo ay waddankoodii kudhex ciyaarayaan iyagoo kaarbadyadii iyo qaababkii dhisaynadii dhammaan laga ciyaaraya caalamka ay leedahay marka waxaan u arkaa faa'iido badan oo horta dalka u soo hoyatay gaar ahaana dhallinyarada iyo dadka shaqaalaha labadaba
saamayn intee leeg bay ku yeelatay dhallinyarada maadaama oo aanay garoommadani hore uga jiri jirin magaalada hargeysa
wallaahi saamayn ballaaran bay ku yeelatay maadaama sababta markaad eegto waxay noqonaysaa tusaale ahaan garoommada magaalada ku yaalla oo kale garoomees ka koobkooban bay ahaayeen haddii aan tusaaleahaan usoo qaato garoon keliya garoonka weyn ee stadiumka ladhaha magaalada ugu weyn waxaa laga yaabaa inay kooxo boqol ka badan ku ciyaari jireen ama ku ciyaaraan ilaa hadda deetana tani waxay u noqotay saamaynta ay yeelatay waxay noqotay in jaanis lagu kala helo garoommadii maadaama ay soo badanayaan garoommadan kaarbadkii dhallinyaradii hal garoon xataa inay dagaallo isu bedelaan bay dhici jirtay oo garoonka laysku qabsado wakhtiga lagu ciyaarayo saacadaha iyo maalmaha la kala wada lahaa tanina waxay ka qayb qaadatay inay fursad siiso dhallinyaradii laaid meel ay ku ciyaar waa tahay dhegaystayaal weli waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii falanqaynta tahriibka haatan aan hore ugu soconee sheekadeennii taxnaha ahayd ee wiil dhallinyar ah oo tahriibay iyo safarkii uu tahriibkiisa ku jiray wixii kala kulmay aynu ka sii anba qaadno halkii ay inoogu joogtay toddobaadkii hore iga jarayn waxoogaa ganaaxa ganaaxi markaan lacagtan qaatay aan inamadii mukhallaska aan wada hadalnay wuxuu ii sheegay in ay ku adag tahay inuu isaguna kaxeeyo balse uu noo sheegayo jid kale oo ka dhibyar kana fudud lana mari karo jidkaasi ayuu noo tilmaamay jidkaasina ayaan markii dambe aan u sahay qaadana inaan u baxno kabacdi aniga inamadii saaxiibaday ee ila socday waxaanu go-aan ku gaadhnay inaan marno jidka labaad oo aan ahayn kan kaara marna ee herar lama adhis aboo toos isugu xidha jidka labaad oo ah magaalada jimacsi gursum ilaa bambaas ilama herar dusha looga soo gelayo kabacdi waxaan marnay aanu tagnay goobaha baska laga raaco jinacsani laga raaco aroornimadii barqadii waan tagnay waxaan inama afartaydiiba halkii ayaanu ka raacnay waxaanu sii marnay lix keele amba lix checkpoint oo na lagu weydiiyey sharci balse si dhib yar ayaanu ku marnay oo xagga ilaahunba ayaan odhan kara aanu ka badbaadnay waxaanu sii marnay dhul badan oo ay dad oromo ay degayagaan ahaan ay u degan yihiin oo ay adag tahay in la maro waxaanu u soconay waanu gallay magaaladii xerar galaabnimo gaaban waxaan herar marka tagtid waxa qabada oo xagga sharciga way ka fududahay oo waxaa xukma federaalka waxaana looga sheegay ninkii makhalaska inay wax dhiba hadda aan kasoo baxnay taas ayuu nagu soo wargeliyay uuna intaasina xidhiidh xagga telefoonka unbuu ahaa oo isagii naga dhexeeyey aani aan inamadii ila socday balse asaga way ku adkayd inuu meesha yimaado sababtoo ah waa la raasanaya dabagal ayaana lagu sameynaya oo taa ayuu ka cabsi qabaa kabacdi markaanu herar tagnay ayaan waxaan baxnay galabnimadii habeenkii iyo oo dhan waan sii soconay maalintii dambe ayaanu galnay adis ababa duulaadka magaalada adis ababa markaan gelayno ayaa waxaa dhacday in ciidamada etoobiyaanka ee federaalka ee finanska finanska ay yidhahdaan amba finanska ee baadha maali contrabanka inay baawarkii joojiyaan kabacdi ay baadhaan marka ay baadheen ay baawarkay soo dejiyeen alaabtii baadheen dadkay baadheen ay waxay na weydiiyeen mustabaqo ama sharci id card kabacdi wax markii inamadii la socday ayaa waaye sharciya kabacdina way ka reebeen aniguna waan raaci kari waayey keligii anna waan ku hadhay waxayna ogeysiiyeen inaana wax sharci la-aana aan la geli karin magaalada baabuurkiina way naga fasixeen annagana dabeetana jeel ayaa naloo taxaabay waxaana nalagu xidhay magaalada adisababa muddo ayaa nalagu xidhayn taasi ayaa waxyaalaha ugu waaweyn aan la kulanay caqabada xagga safarka yani aad bay u adag tahay in ayr sharci la-aan lagu maro waxay nagu ogeyseen nagu wargeliyeen sababta xaggan ka nimid na weydiiyeen waxaan u soconno ujeedadaan u soconno tahriibkii nooga sheegeyn dad gaar ahaan dhalinyarta somalilan aad ay u tahriibayso taasi ayna ay ka hortegeen iyaguna ay mas-uuliyaddooda tahay inay baadhaan wixii sharci darra ku socda sida kontrabanka dhalinyarta tahriibaysa argagixisada la dagaalanka argagixisada iyo amni darrada waxyaalaha inay ka howlgalaan ayay nagu wargeliyeen haddii aad u baahan tahan sharci inaad gashaan magaalooyinka iyo waxay kale noo sheegeen inaad soo qaadataan permission ogolaansho sida basaboor iyo sharciyo kale oo etoobiyaan ama inaad soo qaatay nagu wargeliyeen kabacdi waxay noogu yeedheen laanta socdaalka migration departmentga ee etoobiya waxaana nooga turjuntay inanka mida oo ay wateen laanta socdaalka socotay oo soomaaliyeed ahayd waxay nagu wargelisay in haddii kiiskayga marka la baadho haddii uu noqdo mid saxa in naloo sii daynayo goobtaan u soconno laakiin haddii uu wax qaladaada haddii laga helo nalagu celinayo dalkeena ka nimid oo somalilan oo nala keenayo magaalada wajaale kabacdi waa keeskaygii markay baadheen waxaan u sheegnay inaanu ardaynahay u soconay magaalada adis ababa wax dhiba aananu geysanayn sharcigana aanan ognahay laakiin se aananu awoodin sharciyan basabor inaanu qaadano waxay ku qanceen anigoo arintaa oo ka been abuurnay socdaalkaygii inay ku qancaan ay idhahdaan okay waan insii daynaynaa galabta ayaanaad baxaysaan baabuurba adis ababa hadhow ingelinaya kabacdi baabuurka dowladda marka lain saaro adis ababa tegaysaan kabawshiina marka dhamaysatan kabacdi iska noqda saasay nagu wargeliyeen marka arrintu sidaa ahayd ayaa waxaa sarkaalkii markaana soo xidhay annaga ee ahanad shaaliqa amba taliya ku-xigeenka waxaana u yaqaanaan ayaa socdaal usoo baxay safar magaalada diradhaba kabacdi taas ayaana caqabad nagu noqotay safarka oo soo galay oo ballantii aanu lahayna gelinka dambe ina la saaro asagaa gelinkii dambe baxay safar u baxay habeennimadii iyo aanu xidhnayn maaha waxaan dib usii xidhneen oo kale saddex habeen tira ahaan ayaanu xidhnay iyo maalintiina la soo dayin doono shanta habeen ayaanu jeelkii kusii jirnay
marka xadhiggan imise qof ayaa tihiin ma afartii nii wiil ee wada socday baa tihiin mise dhallinyar kale oo meesha aad ku kulanteen iyo dad kale oo tahriibayay baad wada xidhan tihiin
may waxaan keliyaanu haynuunayn afartaydii inan laakiin waxaan kuu soo dhaafo kale inan markaa baska markii aanu soo soconay herar naga soo raacay baska oo noo sheegay noo tilmaamayey basaskii meelaha laga raaco oo nala hadlayay kabacdi markii la baadhay rakaabkii waxay ku dhahen ninkana wada socdan ninkii oo inan etoobiyaana oo jigjiga naga raacay balse aan wax yacnii lug ku lahayn ayaa layidhi wuxuu waa magafihii wadi kuwan isagana oo nalala xidhay marka aan meesha nalala xidhay marka inankaan is wareysanay wuxuu noqday inaan etoobiyaana oo kuwa soomaaliyad u dhalatay jirta kana shaqeeya kila kashanaad una shaqeeya wasaaradda dalxiiska laakiin way ku adkaatay in la sii daayo annaguna waanu cadaynay inuuna wax kiisa lahayn keliya uu noo sheegay wadooyinka iyo meelahaas aanu kala hadlinay baska rakaabku kamid aan la hadlinay balse way diideen annaga waxay nagu yidhaahdeen waxaad tihiin dad laajiya oo dal aan jaarnahay oo saaxiibnahay oo somaliland aad ka socotaan oo aan idinku celinayo kanna waa kiis ka duwan sida ahaan ayanay noogala hadhin maalintiina lasoo daynayay ilaanta socdaalka etoobiya ay dib noo soo celinaysay isaga jeelka ayaa lagu reebay annagase waa nala soo celiyey waxaa naloo soo gudbiyey kilalka shanaad kilalka shanaad warqadii caddayn ayaanay na soo raacin maalinta ay na soo daynayeen sababtoo markii arrintaa hore yani haddaan idhaahdo yacnii markii uu ninka taliyaha uu ka tegey dardhaba tegey ee nagu adkaatay saddex isho kalan kusii jirnay jaalkii ay inantii maalin shanaadii ay nagu soo noqotay socdaalka ka socotay ay ogaatay inaan meesha ku xidhanay iyo maxaa ay dhacay nagu tiri kal ma garanayno annaguna aanu ku nidhi ay waxay nagu tiri way adag tahay inaad hadda gashaan maadaama ninkii in soo xidhay uu maqan yahay shaqana ku maqan yahay anu keliya waxaan idin samaynayaa inaan hadda inka sii daaya meeshan balse aad ku noqotaan goobtii iyo meeshaad ka timaadeen waxaanan idin siinaynaa warqad ku socdaala ogolaansho ah oo aanu ka socon ka bixinayno kilalkayaga kabacdina waxaan idinku celinaya kilka shanaad ee soomaalidu degantay kabacdi iskaga noqda meeshii dalkii aad ka timaadeen iyo meeshaad ka timaadeen saas ayaana nalagu soo daayay balse inanka asaga waana lagala hadhay inankii na tusay oo sharci waxay dhahdeen annaga sharciga dhigaya inaan asagaba kiisi gaara u baadhno idinku dad kale tiin saasa asagii nalooga rabay kabacdi marka warqadda ayna soo siiyeen ayaanu nimid magaalada jigjiga aanu soo galnay galabnimo ayaanu soo galnay lama salaada casar ayaanu soo galnay markaanu soo galnay qabalaha toddobaad seerasaba ay dhahdaan markaan soo galnay aanu baawurkii baadhitaan lagu bilaabay waxaa dhacday in ay ogaadaan arintayda wardabitan waxaanu tusnay inaan ku nidhi inama saa u socdaan ahayn safar baanu ku jirnay dabitanla xaggana laga soo celiy warqadan ogolaashaan soo eegnay warqadii way eegeen way akhriyeen warqada etoobiyaan xabasha ku qormaheed kabacdi waxay dhahaan waa hagaag dhegaystayaal toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa soo saaray iskuna soo duway anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doonno dhammaan howlwadeenada shabakadda wararka ee wajaara nayuus waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo